tan in markii daa lagu qaadi shirkii maamulun sameeyawka degmooyinka baydhabo iyo baraawa weliba dhagaagu waajsanaa maamulun sameeyawka degmooyinkaas iyo ojaraan caqabado badan oo ka wareegsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed taasoo muujiyaasa reedandhiyowka kooya ilow wasaaradda iya ku gaabsatay iniya sheegta bulshada rayidka eh weliba iyo isweydiyaahana su-aalo dhowr ah oo ka eedan sababto wasaaradda arrimaha gudaha aan gudagal u waaysanta howlowgaas xillo wakhtigu isu dareera oo markii la fiiriyey xilligii guud ahaan la dahafuray dhisowka mashruucan olanka magadari wadajir framework magaalada baydhabo wakhtigaas wasaaradda weliba wasiirku haayay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed cabdiraxmaan sate oo hadda eh wasiirka maaliyadda kaas oo unhorseeday koonfur galbeed intiya nagata maamul goboleedkii unhoreeyey ee mashruucan hoosandejiyowka maamulada ee la deersiyow degmo ilaa tuulo ilaa iyo hadda weliba la dhisay oo leero kore sabuutyalan dhammaay maamulka kiijo degmooyinka xudur iyo berdaala oo ku shal tirsan baayo bokool aanas oo naftirjo iyo oo buuqii dhayladhaanteedinta la dhisi khilaafkii oo jara beelana iyo awaadahayaan la marsiiyey iyo oo weli lanxaliina oo iyaan dheerta degmada ceelberda oo xudur markaas ka higtay dhismo ahaan shaxda qorshaga wasaaradda arrimaha gudaha ee hoos andejiyowka dhismo maamulka degmooyinka oo qabyalanku tabi saas dartiye daraasad iyo samaydka idaacadda warsan weliba ayay ogaatay in wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed yeelata mas-uuliyadda dareesiyowka qorshayaalkan siyaasadeed ee unkudegsan dhisowka maamulka degmooyinka taas oo eh toya go-aanku qaada korta waana dhiidi in go-aan yaya ka dhista haana ku tirsan degmooyinka sida berdaala oo la xasuusinayey buuq siyaasadeed iyo qayladhaan iyo ojarta in iyo dhisti ilow baydhabo oo buuqu ku furan dartiya unku gaabsatay waana la sheegay in muddo li bilood ee reedland dhiki su-aale isweydiyow kale weliba yeeta baydhabo degmooyinka kaliya ku beddelantaa oo te awoodiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo ka dhisti xudur iyo berdaala ceel berdan iyo qabyaku ku tabti jawaabtaasa ka adagta wasaaradda arrimaha gudaha iniya ku jawaabta wasiirka oo una la hariirni weliba use ku gaabsiday ini usa ku jawaaba taas oo laku duulow weliba meelankin ku eda iniya jarta habacsanaan haysata wasaaradda arrimaha gudaha oo ka eedan hirgeliyowka qorshayaalka andegsan wasaaradda taas oo haddii iyo langhelna haga guddoon fayle leh oo majaro angabada wasaaraddan xaqiiqdiina wasaaraddan iyo eta halbowla wasaarado koonfur galbeed an eh iyo meelo ku baha doonta dhisowka iyo weliba dhammaystirowka maamulka degmooyinka haan qabyada lankutabi iyo weliba haan lantooghaaya oo deerow tuma isiya degma oo lama degma shileediya laku dhisi tuman ili degmana iyo dhimanta baydhabo iyo baraawana iyo eyin buundada haanaasa hirsan langmaro lahay